iyadoo bulshada ku nool degmada dhobley ay fahmeen muhiimadda ay leedahay inay bulshadu ay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta nabadda si dadka soomaaliyeed loogu sameeyey dib u heshiisiin si loo gaaro horumar ay dadka ku wada noolaadaan qaar ka mid a bulshada ku nool degmada dhobley ayaa waxay ka warbixiyeen kaalinta dib u heshiisiinta ay ka qaataan horumarinta nabadda horta awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed maxamed xasan oo ku magac beer axmed sagan yani muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta waad og tahay waqti xaadirkan aan wada hadlayno xaalkeena meesha uu yaalo iyo caqabadaha mataqaanaa soomaalida mataqaanaa horumarkeena hortaagan waad garan kartaa waa un colaado iyo isku dhacyo unbaa mataqaanaa halkaan soo gaarsiiyey marka maanta dee haddii heshiis la ahaan lahaa oo bulshadu bulsho heshiis ay ahaan lahayd dee horumaro badan baan tiigsan lahayn oo oo dee adduunkaas yaan wax la wadaagi lahayd dadkuna sidoodaba markay heshiis yihiin ayay waxna wada qabsan karaan dhigoodana mataqaanaa dadka kalena ay hiigsan karaan laakiin dadku haddaysan heshiis ahayn wax mataqaanaa la qaban karna ma jiro dee in la isku laab furnaadana waa wax fiican oo qofka walaalkaada inaadan cuqdad u qabin laabta inaad u furto waa peace of mind wax laa helisa adigaa nasanayo adiga shaksiyan ayaa nasanayo waan ku dhowahay walaalle magacayga waa cabdiweli cabdinasiib heshiisiinta waxyaabo badan bay u leedahay sida inay dadkaas isku soo dhowaadaan burwaaqa iyo bashbash iyo cimri dheeri ay ku wada noolaadaan inay isla noolaadaan oo deegaankooda si fiican ay u wada beertaan oo si fiican ugu wada noolaadaan inay dadkaas isku laafmurnaadaan wadankay joogana si fiican ugu dhismo ugu barwaaqooda inay muxuu ahaa dadkooda si fiican wax ugu bartaan inay caruurtooda muxuu ahaa edab iyo tarbiya ay wax badan ay u yeeshaan in bulsho wanaagsan ee meeshaas baa ka dhalan karta inay bulsho wanaagsan oo isku toosan inakaas ka dhalataa laga yaabaa